ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afarta bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo saldhig iyo tababaro siinaysa mucaarad hubaysan oo la dagaalamaya somalilan ugandha oo lagu xiray muwaadiniin u dhashay dalka shiinaha xaalad feejignaan ah oo ka jirta saldhigyada maraykanka ee yurub kadib markii ay soo baxday digniin amni roobab xooggan oo daadad wata oo ka da-ay qaybo ka mida dalka suudaan jamaacada jihaadiga ah nusratul islaam walmuslimiin oo weerar xooggan ka fulisay waddanka burkina faso halkaas oo ay ku beegsatay saldhig ay degan yihiin ciidamada milatariga waddankaas baarlamaanka midooda yurub oo uu ku baxo dhaqaalo badan iyadoo uu waxqabadkiisu yaryahay dowladda yukrain oo neeto ka codsatay inay ka gacan siiso dagaalka ay kula jirta ruushka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan falaqayn ku saabsan maxay salka ku haysaa booqashada ra-iisul wasaare ethoobiya abiy axmed oo ku tegay waddanka suudaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag aynu ku biloawno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duulaanka iyo duqeymaha ee yuhuuddu ku hayso dhulka falastiin gaar ahaan magaalada khaza ayaa galay maalintii laba boqol toddobaatan iyo sideedaad oo xiriir ah haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya mubaarag cumar
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا يا عمي احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta aan ugu hadalno wararkii ugu dambeeyey duqeymaha yuhuudda ka wada marinka khaza duulaanka ay yahuudda ku hayso muslimiinta falastiin gaar ahaan khaza ayaa galay maalinkii laba boqol toddobaatan sideedaad tan iyo toddobadii oktoobar yahuud waxay khaza ka waday duulaano ba-an iyadoo garabsanaysa maraykanka in ka badan boqol labaatan iyo lix kun oo falastiiniyiin ah ayaa shuhado iyo dhaawac ku noqday weerarkan dulmiga ah kuwaas oo u badan carruur iyo habeen in ka badan toban kun oo kalena waa la la-yahay iyadoo ay dhacday burburka magaalada loo geystay iyo macruul baahsan oo galaafatay nolosha tobanaan qof oo u badan carruur yahuud ayaa duqeymo ka geystay falastiin afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana mid ka mid ah duqeymahaasi ay ku dileen boqol qof oo ka mid ah shacabka muslimiinta ah mid ka mid ah duqeymahaasi waxay u geysteen iskuul ku yaala kaanyoonis halkaas oo ay ku barakaceen qoysas badan oo muslimiin ah marka laga yimaado dadka ku shahiiday duqeymaha cadowtooyo waxaa jira kuwa dhaawac ah oo la geeyay isbitaalada waxaana aad u yar daawooyinka laga heli karo isbitaalada maadaama ay go-daan ku hayaan yahuuddu waxayna dhakhaatiirtu sheegayaan inaysan isku dhigmin xaddiga dadka dhaawacyada qaba ee la keenayo xarumaha caafimaadka iyo imkaaniyaadka la heli karo haddaba waa kan mid ka mid a dhakhaatiirta oo ka waramaya culaysyada ay wajahayaan المستشفى الأندونيسي يعاني أشد المعاناة من شح الوقود كذلك مستشفى كمال عدوان كذلك مستشفى العودة الحقيقة مستشفيات الش- الشمال الآن تتحمل جميع مناطق قطاع غزة والمواطنون يأتون من كل المناطق للعلاج في مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى أيضا العودة والمستلزمات الطبية تعاني أيضا من نقص الكوادر dhinaca kale dhaqdhaqaaqa muqaawamada dhankooda afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyey howlgallo ay ku beegsadeen ciidanka yahuudda ee ku sugan gudaha khaza weeraradan ayaa sababay geerida saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka yahuudda inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin tiradooda halka taangiyo iyo gaadiidka kale oo dagaal lagu gubay ciidanka yahuudda hase ahaatee mid ka mid ah muuqaaladii ugu dambeeyey ay baahiyeen muqaamadu waxaa la arkayaa iyagoo madax ka tooganaya askari yahuudi ah oo ag taagan gaari taangi ah ciidamada gumeysiga yahuudda ayaa sidoo kale gudaha u galay magaalada naabolis subaxnimadii hore ee saaka waxayna bilaabeen howlgallo iyo olole baaritaan ah oo ay ka sameeyeen magaalada waxay xoog ku galeen dulkaram oo ka tirsan waqooyi daanta galbeed iyo xero ay degan yihiin dad barakacyaal ah sidoo kale waxaa ka hortagay tiro dad shacab ah kuwaas oo dhagaxaan ku tuurayay iyagoo ku dhawaaqaya hadallo ka dhan ah gumaystaha ciidamadii yahuud ayaa shalay subaxnimadii duulaan ku qaaday magaalada dulkaram iyo xero hoy u ah barakacyaasha yahuud ayaa go-doomin kusoo rogay dulkaram iyagoo meelo badan ka geystay burburin ay u adeegsadeen cagafcagafyo
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya moxamed amiin dowladda jabuuti oo saldhig iyo tababaro siinaysa mucaarad hubaysan oo la dagaalamaya somalilan dowladda jabuuti ayaa waxa ay wadaa qorshe ay ku abaabulayso kooxo maleeshiyaad ah si ay u wiiqdo maamulka somalilan ee muuse biixi oo uu khilaaf kala dhexeeyo jabuuti ayaa si aamusnaan ah waxa ay u tababaraysaa maleeshiyaad iyadoo kasoo horjeeda is-afgaradkii badda soomaaliya ee ay wadagaleen muuse biixi iyo abey axmed geelle ayaa aada uga baqaya in haddii is-afgaradkaasi uu dhaqan galo in meesha ay ka baxdo dekedda jabuuti culees amnina uu kala kulmo etoobiya waxaana warkaani baahisay majalada sirdoonka afrika ee la yidhaahdo africa intelligency xogta ayaa sheegtay in maleeshiyaadka jabuuti ay tababarayso ay yihiin maamulada la baxay awdal state iyo s s c kaatumo muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray hadallo ay hawadii isku marinayeen ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi geelle ayaana markii hore raalli ku ahaa in etoobiya ay qaadato badda soomaaliya balse hadda waxaa la leeyahay waxaa isaga iyo abey axmed soo kala dhex galay xurguf wuxuuna u baqayaa ammaankiisa haddii ay etoobiya lughayo saldhigato uganda oo lagu xiray muwaadiniin u dhashay dalka shiinaha wararka ka imanaya dalka uganda ayaa tilmaamaya in halkaasi lagu xiray muwaadiniin u dhashay dalka shiinaha oo dalkaasi ka waday howlo ganacsi shaqaalaha la xiray ayaa tiradoodu gaaraysa ilaa iyo toddoba ruux waxaana soo eedeeyey qaybta ilaalinta bii'ada ee dowladda uganda iyadoona lagu eedeeyey inay si sharci darro ah bacaad ugu raranayeen waddanka uganda waxaa lagu soo qabtay waddada xiriirisa magaalooyinka kambaala iyo masaka iyadoona loo taxaabay xabsi halkaasi oo la filayo in maxkamad lagu soo saaro deegaanka ay bacaad qodista ka wadeen ayaa waxaa lagu magacaabaa lewra waana deegaan ay ku yaalaan harabiyoodyo dhowr ah dastuurka dalka uganda ayaana mamnuucaya in lagu dhaqaaqo wax weliba oo halis gelin kara badqabka bulshada ugandheeska ah xaalad feejignaan ah ayaa ka jirta saldhigyada maraykanka ee yurub kadib markii ay soo baxday digniin amni shabakada wararka ee c n n oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa baahisay in xaalad feejignaan ah la geliyey dhammaan saldhigyada maraykanka iyo xarumaha diblomaasiyadeed ee ku yaala qaaradda yurub waxaa soo baxay xogo sheegaya in kooxo ay taageerayso dowladda ruushka ay qorsheynayaan fulinta weeraro lagu beegsanayo danaha maraykanka ee yurub bishii abril ayay ahayd markii yurub lagu qabtay muwaadiniin u dhashay dalalka jarmalka iyo ruushka kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen weeraro lagu qaado danaha maraykanka xaaladda feejignaanta ah ee la geliyey saldhigyada ciidanka maraykanka ee yurub ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu cusleed muddo toban sano ah waxaana xogahan sirdoon ay maraykanka geliyeen xaalado amni oo walaac ku dhisan roobab xoogan oo daadad dhaliyey ayaa ka da-ay qeybo ka mid ah waddanka suudaan koonfur bari dalka suudaan qeybo ka mid ah waxaa ka da-ay roobab mahiigaan ah oo dhaliyey daadad xoogan oo saameeyey dadka magaalada arooma oo lixdan kilomitir kaga beegan waqooyiga magaalada kaslaa ayay ka da-een roobabka ugu xoogan waxaana burburay buundadii magaalada iyadoona uu webigu biyo aad u badan keenay biyaha ayaa ka sara maray guryaha qaar iyadoona daadadku ay qaadeen agabyadii kala duwanaa ee ay dadku lahaayeen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan ka fulisay waddanka burkina faso halkaasi oo ay ku beegsatay saldhig ay degganaayeen ciidamada militariga waddankaas bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen saldhigga ay kusoo furteen saanado hub ah laba gaari saddex dhashiike toban b k m saddex iyo labaatan a k forty seven shan bastoolad iyo diyaarad daroon ah ayaa lagu sheegay bayaanka in ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin dalalka maali burkina faso iyo niger ayaa waxaa si dardar leh uga socda howlgallada ay fulinayso jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin taasi oo ka mid ah jamaaco taabacsan ururweynaha alqaacida baarlamaanka midooda yurub waxaa ku baxa dhaqaale badan iyadoona uu waxqabadkoodu yaryahay waxaa xogtan lagu shaaciyey kulan ballaaran oo midooda yurub ay isugu yimaadeen loogana hadlayay arrimo kala duwan kulanka waxaa dalka qubrus ku matalayay baarlamaanka yurub nin dhalinyaro ah oo afar iyo labaatan sano jir ah islamarkaana ah nin yuutuubar ah ninkan ayaa ka hor inta uusan bilaaban fadhiga baarlamaanka waxa uu shaqadiisa koowaad ka dhigay in uu warbixinno usoo gudbiyo dadkii isaga ku xirnaa waxaana ugu muhiimsan ee uu doonayay qof kasta inuu ogaado ayuu ku bilaabay isagoo soo bandhigay lacagta bishii ku baxda xildhibaan kasta oo ka tirsan midowda yurub taasi oo iskadarkeeda uu ku sheegay lixdan kun dad badan ayaa arrintani ku tilmaamay nasiib darro waxaana ay soo saareen qaarkood natiijo ah inaysan u qalmin lacagta ay qaataan xildhibaanada iyo shaqadooda ugu dambeyntiina dowladda yukrein ayaa ururka nayto waxa ay ka codsatay inay ka gacan siiso dagaalka ay kula jirto ruushka madaxweynaha dalka yukrein ayaa khudbad uu ka jeediyey shir madaxeedka isbahaysiga nayto isagoo cod dheer ku dalbaday in laga gacan siiyo dagaalka uu kula jiro ruushka waxa uu sheegay inta ay nafta ku jirto in ay iska difaacayaan ruushka lana imaanayaan kala adeeg islamarkaana aysan muujin doonin wax dabacsanaan ah zeleniski ayaa xusay in caalamku uu indhaha ka daawanayo dagaalka ku socda dalkiisa oo uu ku tilmaamay mid gardarro ah walow uu ka dhawaajiyey in ay jiraan dowlado kooban oo garab istaagay isagoo ka baqaya in maraykanka uu kaga mashquulo doorashooyinka ayaa waxa uu ka codsaday joe baiden madaxweynaha dalka maraykanka in kaalmada uu siinayo yukrein aysan noqon mid ku xidhan natiijada doorashada yukrein ayaa dagaal adag oo sii dabadheeraaday kula jirta ruushka waxaana ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u heli lahayd kaalmo dheeraad ah oogu timaada reer galbeedka iyo kaalmo ka baxsan
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan maxay salka ku haysaa booqashada ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu ku tegay dalka suudaan waxaana soo jeedinaya salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka maalintii shalay oo talaado ahayd waxaa booqasho lama filaana dalka suudaan ku tegey ra-iisul wasaaraha etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed halkaas oo uu kula kulmay madaxa golaha militariga suudaan cabdilfataax al burhaan abiy axmed wuxuu ka degay magaalada bort suudan taasoo ah xarunta ku-meel gaarka ah ee uu ku shaqeeyo maamulka militariga maadaama magaalada caasimadda ee alkhartuum ay tahay magaalo isku bedeshay goob dagaal oo ay ku loolamayaan militariga iyo kooxda r s f malafka la xiriira loolanka ka socda suudaan ayaa dabcan ah waxa ugu weyn ee ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo madaxa golaha milatariga cabdilfataax al burhaan maadaama labada dhinac ay midaynayso masaalix la xiriirta arrimaha amniga juqraafiyadda siyaasadda iyo arrimo kale sidoo kale waxaa jira qadaayaad labada dal ay isku hayaan oo ay ku kala aragti duwan yihiin waxaana ugu muhiimsan mashruuca biyo-xireenka annahda ee dowladda ethoobiya ka dhistay webiga anniil kaasoo dalalka suudaan iyo masarba ay horey u sheegeen inay ka soo horjeedaan halisna uu ku yahay badqabka cunto ee labada dal booqashada abiy axmed uu shalay ku tegey dalka suudaan waxaa lagu micneeyey inay muujinayso isbeddel weyn oo ku yimid mowqifka dowladda ethoobiya ee la xidhiira dagaalka suudaan ee soconaya sanad iyo bar dadka wax falanqeeya ayaana tilmaamaya in isbeddelkan ay sabab u yihiin arrimo isbiirsaday oo ay ugu weyn yihiin ilaa shan qodob ugu horeyn dowladda ethoobiya waxay ka mid ahayd dalalka sida tooska ah ugu lugta lahaa xaaladda suudaan wixii ka dambeeyey afgembigii talada looga tuuray madaxinihii hore ee dalkaas cumar xasan al bashiir sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka waxaan la soconnaa in abiy axmed oo xilligaasi isu muujinayay inuu yahay nabadoon siyaasadeed oo wax ka gala xalinta khilaafaadka gobolka uu martigeliyey oo garwadeen ka ahaa silsilado kulamo ah oo dhex marayey dhinacyada dalka suudaan saamaynta ku lahaa waxaana kulamadaasi ka soo baxay wasiiqadii dastuuriga ahayd ee shurakada ku wada noqdeen siyaasiyiinta aan hubaysnayn iyo hogaamiyaasha militariga waddanka adis ababa ayaa xilligaasi ahayd caasimadda ugu badan ee xiriirka dhowlo leh saraakiisha talada dalka suudaan la wareegay iyo xitaa kuwa siyaasiyiinta oo uu ugu muuqday cabdulaahi xamdoog oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudaan markii dambena xilka iska casilay abiy axmed ayaa dhexdhexaadintaas uu ka dhex sameeyey dhinacyada suudaan wuxuu uga gal lahaa inuu ku helo rasiid siyaasadeed oo gobolka iyo caalamkaba ah maadaama mar ay reer galbeedku siiyeen biladda nabadda walow markii dambe ay eedeen oo ay warbaahintooda iyo siyaasiyiintoodaba u aqoonsadeen abiy axmed inuu yahay qof dagaal hurye ah oo jecel in wax weliba uu awood ku xalliyo falanqeeyayaashu waxay marka tilmaamayaan in suuraddan uu doonayey inuu sugo abiy axmed ay meesha ka baxday wixii ka dambeeyey markii kooxda r s f ay dagaal ka bilowday kana hortimid militariga waddanka oo abiy axmed ayaa xilligaasi qaatay go'aano loo micnayn karay mid uu ku taageerayo dagaal oogi xamiiti go'doomin gobolka ahna uu ku saarayay xukuumadda ay majraha u hayaan militariga suudaan wuxuu marka xilligani doonayaa weliba si gaar ah booqashada uu shalay ku tegay suudaan kaga gol leeyahay inuu ku soo ceshado wax un ka mid ah khasaarihii ka soo gaaray mawaaqiftii uu qaatay sanad iyo barkii lasoo dhaafay maadaama dhinaca kale uu arkay in militariga suudaan uu weli yahay jihada rasmiga ah ee maamusha dalka suudaan marka loo eego aqoonsiga dowladaha ka jira caalamka sababta labaad ee abiy axmed ku riixday inuu booqasho lama filaan ah ku tago dalka suudaan lana kulmo saraakiisha militariga suudaan waxay falanqeeyayaashu ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo uu kula tartamayo xukuumadda alqaahira ee uu hogaamiyo cabdilfataax asiisi ee ay etoobiya isku hayaan mashruuca biyo-xireenka annahda waxaan la soconnaa maalmo ka hor alqaahira waxay martigelisay shirweyne isugu yimaadeen dhinacyo kala duwan oo ay qusayso arrinta suudaan kulankaas ayaana dhaliyey hadalhayn iyadoo dhinacyada suudaan ay tilmaameen inay soo dhoweynayaan oo ay u arkaan inuu horseedi karo wax un xal a laga gaaro colaadda dalka suudaan si ka duwan xukuumadda ethoobiya waxay dhowr jeer martigelisay kulamo lagu doonayey in lagu wada hadalsiiyo dhinacyada isku haya dalka suudaan laakiin kulamadaasi ma xaqiijin dantii laga lahaa saaxada gobolkana kama dhalin wax saamayn iyo hadalhayn ah marka abiy axmed wuxuu hadda doonayaa in siisi uu kula tartamo majaalka siyaasiga ee la xidhiira in dhinacyada isku haya suudaan la isku keeno dabcan labada dhinacna ma ahan mid ay ku doonayaan in colaadda lagu soo afjaro oo keliya ee cid weliba waxay leedahay dana siyaasadeed oo ay ka dhex aragto in la kudhinsiiyo militariga suudaan iyo kooxda r s f si maamulka imaanaya ay uga fushadaan danaha ay leeyihiin sababta saddexaad ee lagu micnayn karo booqashada deg dega ah ee uu abiy axmed ku tegay dalka suudaan waa iyadoo dagaalada ka socda dalkaas ay qaarkood u dhow yihiin halka uu ka dhisan yahay biyo-xireenka annahda ee dowladda ethoobiya u aragto mashruuc ballaaran oo dhaqaale oo dalka ka dhigi kara mid adeegyo koronto siiya qaar ka mida dalalka afrika dagaalada suudaan ka socda waxay maalinba maalinta ka dambaysa kusii fidayaan dhul hor leh furimaha lagu dagaalamayana waxaa ka mid ah deegaano dhaca koonfurta niilka buluugga ah oo afartan kilomitir oo keliya u jira halka uu ku yaalo biixireenka annahda marka tani waxay cabsi gelinaysaa xukuumadda ethoobiya oo u baqanaysa biixireenka annahda in si toos ah loo beegsado ama xitaa si aan ku talagal ahayn ugu soo dhacaan duqaymaha iyo madaafiicda ay isla dhacayaan militariga iyo kooxda r s f weliba kuma sii jirto oo kooxda r s f waa ciidan u abaabulan qaab maleeshiye ah oo aan lahayn nidaam hogaamineed oo fadhiya sidaasi darteed waxaa fudud in maleeshiyaad qamaamaya ay duqayaan biyo-xireenka annahda falanqeeyayaashu waxay tilmaamayaan in xitaa ay suuragal tahay in maleeshiyaadka r s f ay ka soo tallaabaan xuduudda ama iyagoo dhaqaale helaya ay fuliyaan ajandayaal ay ka mid yihiin beegsiga biyoxireenka annahda oo ay dowladda ethoobiya rumaysan tahay in dhinacyo kala duwan ay ka soo horjeedaan una arkaan mid halis ku ah haba ugu horreysa ee dowladda masar marka abi axmed wuxuu doonayaa in saraakiisha militariga suudaan kala hadlo sidii aanay u dhici lahayn in xaaladda ka taagan deegaanada u dhow xuduudda ay qarxaan oo ay faraha ka sii baxaan taasoo saamayn karta biyoxireenka annahda arrinta afaraad qaybtana ka ah asbaabaha shanta ah ee falanqeeyaashu ku micneeyeen booqashada abey axmed ee suudaan waa dagaalada ka socda gobollada amxaarada iyo oromada oo ay kooxo hubaysan kaga soo horjeedaan xukunka abey axmed deegaanada qaar ee ay degaan amxaarada oromada iyo canfarta ayaa u dhow xuduudda bari ee suudaan waxaana suuragal ah in kooxaha dagaalamaya ay hub iyo taakulo militariba uga timaado dhinaca suudaan taasoo faraha ka sii bixin karta dagaalka ka socda ethoobiya abey axmed wuxuu dareensan yahay in dagaalkii uu la galay kooxda t b lf ee tigreega waxyaabaha saaciidayay tigreegu ay ka mid ahaayeen taageerada uga imaanaysay meel ka baxsan dalka sida eritreya oo kale sidaas darteed wuxuu doonayaa in kooxaha isaga ka soo horjeeda ee hadda dagaalamaya uu inta awoodiisa ka jaro taageero kasta oo uga iman karta dalka dibaddiisa arrinta shanaad ee ugu dambaysa waxay tahay abey axmed wuxuu doonayaa in mowqifka suudaan ee la xiriira heshiiskii badda ee dhex maray ethoobiya iyo maamulka somalilan ahaado mid dhexdhexaad ah oo aanu la mid noqon mowqifka dowladaha eritreya jabuuti iyo masar kuwaasoo sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya iyagoo dabcan ka arkaya mucaaradadaas dantooda siyaasadeed ee aan ka ahayn ilaalinta midnimada soomaaliya marka haddii suudaan ku biirto dowladaha mucaaradsan heshiiskaas waa cadaadis hor leh oo ku yimid adis ababa oo raadinaysa helitaanka dekedo kale ah haddii uu sii xoogaysto khilaafka kala dhexeeya jabuuti dadka qaarna ay tilmaamayaan inay suuragal tahay in etoobiya ka baxdo heshiiska kirada dekedda ee ay kula jirto nidaamka uu hogaamiyo ismaaciil cumar geelle ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله